الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته sida aad ku aragteen iclaanka ama ogeysiiska waxaa insha allahu tacaala caawa inoo bilaabmi doonta dowradaasi magaceedu yahay addowra alcilmiya ata'siiliya fi lmasaa'il wannawaasil almuhima dowro markaa cilmi ah oo insha allahu tacaala masaa'il cilmiya oo waktigan iminka aynu ku jiro aada loogu baahan yahay aynu kaga hadli doono waxaana dowradaasi aynoo socon doontaa habeenada khamiista iyo jumcaha manaa khamiistan iyo jumcahan oo qura maaha insha allah waa inoo sii socon doontaa habeen kastana waxa aynu insha allahu tacaala baxdihi doonaa aynu baari doonaa aynu ka hadli doonaa mowduuc ka mida mawaadiicdaasi muhimka waktigan ama zamankan aynu ku jiraa sida dhammaanteenba aynu dareensannahay waa zamanu fitna dadkii muslimiinta ahaa in badan oo ka midii waa ka fogaadeen diintii rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey qiimaha badnayd cilmi ahaanna waa looga fogaaday camal ahaanna waa looga fogaaday arrinta noocaasiina maaha mid haysata dadka qaarkood oo qura bal waa mid haysata alafraad waalusar waashucuub waalqabaa'il wakadalika adduwal walxukuumaat waktiga markaa fitanka waxaa lagu badbaadaa laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay qofku inuu macrifo iyo aqoon uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa gaar ahaan masaa-isha waktigaasi taagan arrinta labaad ee lagu badbaadaana waxa ay tahay alta'ani watarawi inaan la degdeginoo la iska ilaaliyo degdega waayo waktiga fitanka waxaa halaagsama dadka juhaasha ee aqoon aan diinta aan u lahayn ayaa fitanku ay la tagaan waxaa kaloo laga yaabaa dad diinta aqoon u leh oo culimo ama dalabatulcilmiya fitanku inay la tagaan sababtuna ay tahay inaanay waxba hubsan oo ay degdegeen mawaadiicda noocana marka aynu ka hadlayno ama aynu daweyneyno ujeeddadeennu waxay tahay oo qura awalan irdaau llahi subxaanahu wa tacaala ilaahay inaynu raalli gelinno ujeeddada labaad aynu ka leenahay waxay tahay waa raxma wa shafaqa bilummati alislaamiya laa siyamaa shabaabaha naxariis aynu u hayno iyo nixitaan aynu ka naxayno dadka muslimiinta gaar ahaan shabaabka oo aynu la jecel lahay inay ka badbaadaan fitanka si noloshooda adduunyo iyo ta'aakhiraba ay ugu hagaagto duruusta ama casharada aynu bixin doonaa kolley waa fara badan yihiin ilaa laba iyo toban dersi oo dersiba mawduucuu ku saabsan yahay ayay noqon doonaan iyagoo qoraalana waxaanu dhignay maktabadda qofkii markaa jeclaysanaya inuu maqlo hadalka isagoo qoraalkana eeganaya maktabadda ayuu kasoo qaadan karaa waraaqa dersigeenna caawa insha allahu tacaala iyo habeen dambe waxaynu ka hadli doonaa saddex mawduuc almabxath alawal waxa uu noqon doonaa khutuurat atasaruc fi اtakfiir wataxdiiru min dalik halista ay leedahay qofku inuu ku degdego gaalaysiinta dadka muslimiinta ah ee islaamnimadu ay u sugnaatay iyo digis arrinta noocaasi aynu ka digayno inagoo markaa tilmaami doona axaadiida rasuulka ee masalada ka hadlaysa iyo bal ahlu ahlulcilmigu waxa ay ka yidhaahdeen mabxadkaasi waxaa hoos iman doona bacdu dawaabid atakfiir dawaabidda iyo qawaacidda gaalaysiintu ay iska leedahay ee lagaga badbaadi karo inxiraafkiiyo zayga fi hadihi alabwaab mabxadkeena labaad waxa uu noqon doonaa in sha allahu tacaala altafriiqu bayna aliطlaaqi waltacyiin fi masaa'il atakfiir inay kala duwan tahay in masalada marka laga hadlayo la idhaha arrintaasi waa gaalnimo ama qofka sameeya arrintaasi waa kaafir iyo tadbiiqa xukunka caynkaasiya lagu dabaqo o lagu dejiyo qof gaar oo mucayana mabxadka saddexaadna waxa uu noqon doonaa xukmu mujaalasat wa mukhaalaطat man yatasaracuuna fi masaa'il الtakfiir biduuni cilmin xukumka ahlulcilmigu ay u sheegeen in la dhex galo ama lala fadhiisto dadka ku degdega gaalaysiinta takfiirka iyagoo arrinta noocaas iyo cilmi iyo aqoon aan u lahayn ee xamaas iyo caadifad masaa-ishaasi halista ah ay ugu dhisan tahay mabxadka koowaad haddaynu ku horeyno waa khutuura atasaruc fi اtakfiir wataxdiiru min dalik waxaanu leenahay masaa-isha ku saabsan kufriga iyo iimaanka iyo islaamka iyo nifaaqa waa masaa'il cadiima waa masaa'il aada iyo aada u waaweyn oo ay tahay qofka muslimkaahi haddii uu doonayo inuu ka hadlo wax uu ka yidhaahdo inuu aada isaga hubsado oo uu miyiriyo oo aada iyo aada uu isaga baadho sababtuna waxa ay tahay leanna masaa-isha waxaa ka dhalanaya qof marka hore muslim ahaa in gaal laga dhigo oo axkaamtii gaalada uu qaato waxaa ka dhalaysa dhiiggiisii inaanu macsuum noqon iyo xoolihiisii iyo cirdigiisi iyo sharaftiisi waxaa ka dhalanaysa xaaskiisii muslimadda ahayd guurkii ka dhexeeyey isaguna inuu baaba'o waxaa ka dhalanaysa qofkii inaan lagu tukan xabaalaha muslimiinta inaan lagu aasin xataa waxaa ka ratimaysa xuquuq maaliya oo ay ka mid tahay in qo dadkii muslimiinta ah ee qaraabadiisa ahaa aanu dhexli karin iyaguna inaanay dhexli karin marka waa masalo aakhiraba intaan la gaadhin adduunyada inta la joogo axkaam aada u fara badan ee ay ka ratimayso o ay ka dhalanayso sidaasi awgeed ayay tahay in aada laysaga hubsado oo aan lagu degdegin masaa-isha caynkana masaa'il alkufri waaliimaan waa masaa-ishii u horreysay ee dadka muslimiintaah ay isku khilaafeen waa halkii ay ka bilaabantay alfurqa alcaqadiya bayna almuslimiin iftiraaqa caqadiga ah ee dadka muslimiintaa dhex maray ilaa maantana dhex yaalla imaamka la dhahdo ibnu rajab raximah llahu tacaala kitaabkiisa jaamicu alculuum walxikam marka uu sharaxayo xadiidkii qisadii jibriil rasuulka markuu u yime su-aalaha uu weydiiyey alislaam waliimaan walixsaan waxa uu leey wa hadihi lmasaa'ilu acni masaa'il alislaami waliimaan masaa'il alislaami waliimaani walkufri walnifaaq masaa'ilu cadiima jiddan masaa-ishaasi islaamka iyo iimaanka iyo kufriga iyo nifaaqa la xidhiidhaa waa masaa'il aada iyo aada u weyweyn faina allaha callaqa bihadihi alasmaa alsacaadata washaqaawa waistixqaaqa aljannati wannaar magacyada alislaam aliimaan iyo alkufr iyo annifaaq ilaahay waxa uu ku xidhay magacyada ah sacaadada noloshii wanaagsanayd iyo shaqaawada oo halaag iyo guuldaraysiga ah iyo mutaysiga jannada iyo naarta waalikhtilaafu fii musamayaatiha awalu ikhtilaafin waqaca fi hadihi alumma khilaafka la ysku khilaafay magacyadaasi arrimaha ay tusinayaana waa khilaafkii u horreeyey ummadda nebi maxamed ka dhex dhacay wa huwa khilaafu alkhawaariji liلصaxaaba xayثu akhrajuu cusaata almuwaxidiina min alislaami bilkuliya wa adkhaluuhum fi daa'irati اlkufr khilaafka u horreeyena wuxuu aha khilaafkii qoladii khawaarijta la odhan jiray ay khilaafeen saxaabadii rasuulka masalada ay ku khilaafeenna waxay ahayd dadkii cusaada ahaa laakiin ahlu tawxiidka ahaa ayay islaamnimada si dhamaystiran uga saareen oo gaalnimo ay ku xukumeen وcaamaluuهm mucaamalaة الkufaar واstaxaluu bidalika dimaء الmuslimiin wa amwaalahum dadkii markii ay gaalaysiiyeen waxay ula dhaqmeen sida gaalada loola dhaqmo dhiigoodii bay xalaashadeen iyo xoolahoodii ثuma xadaثa bacdahum khilaafu الmuctazila wahuwa qowluhum bilmanزilaةi bayna الmanزilatayn khilaafka khawaarijta waxaa ku xigay kii muctazilada oo muctaziladuna waxay yidhahdeen iimaankiina waa ka baxay kufriya gaalnimona ma gaadhin qofka muslimka ee caasiga ee saaxiibulkabiiraha ah ثuma xadaثa khilaaf اlmurjiah wa qowluhum ina alfasiqa muؤminu kamilu اliimaan haddana waxaa bidaca khawaarijta iyo muctasilada ku xigtay bidcadii murjiada iyaguna darafka kale ayay istaageen oo waxay yidhahdeen qofka faasiqa ah ee macaasida samaynaya waajibaadka dayacaya waa muumin iimaankiisu uu dhamaystiran yahay jaamic اlculuum wاlxikam safxada saddex iyo afartan kolley nusakhu waa kala duwan yihin laakiin xadiidkaa dheere jibriil uu rasuulka su-aalaha weydiinayo markuu sharaxayo bilowgiisa ayuu hadalkaa ku keenaya ibnu rajab raximah llah mar haddii markaa abwaabtani ay tahay abwaabtii u horreysay ummaddu ay isku khilaaftay firqadii u horreysay ee luntay ee jamaacata almuslimiin ka baydhay waddadeeda ee ka leexatay sabiila almu'miniin abwaabtani maadaama ay tahay abwaabta ay ku luntay qof kasta oo naftiisa wanaaggeeda ka talinaya fi dunya waalaakhira waxaa la gudboon abwaabta noocan ah inaanu iska dhex gelin cilmi la'aan iyo caqli la'aan calayhi an laa yakhuuda fi hadihi alabwaab ila bicilmin wa xilmin la bijahlin wa caatifa masalada kale taa aynu ga gudbaynaa waxay tahay altakfiru xaqu lilahi wa lirasuulih falaa yukafaru axadu ila binasin aw ijmaac qof marka hore muslim ahaa gaalaysiinta la gaalaysiinayo la odhanaya diinta ayuu ka baxay waa xaqu ilaahay iska leeyahay oo rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim uu iska leeyahay waayo waa xukum sharciya weeye markaa qof muslim ahaa lama gaalaysiin karo diintuu ka baxay lama odhan karo iyadoo aan lahaynin nas daliil ku cad waxa uu sameeyey inay tahay gaalnimo ama ijmaac culimmadu ay isku waafaqeen arrintaa uu sameeye ka dhacday ama caqiide ha noqoto ama qowl ama camal ha noqotee inay tahay arrin lagu gaaloobayo arrinta caynkaasiyana a'imadu raxmatullaahi calayhim aada iyo aad bay ugu soo celceliyeen oo kutubtooda ay ugu ta'siiliyeen hadday noqoto kutubta muctaqadka ka hadasha iyo haddii ay noqoto kutubu shuruuxi alxadiid kutubta axaadiida rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay ku sharaxeen abu moxamed ibnu xazam kitaabkiisa alfisal juska saddexaad safxada laba boqol iyo labiyo sagaashan wuxuu leeya walxaqu huwa ana kula man habata lahu caqdu lislaam fainahu la yazuulu canhu ila binasin aw ijmac wa ama bاldacwa wاliftiraa falaa sida xaqii waxay tahay qofka guntintii islaamnimadu ay u sugnaato islaamnimadaasi ka suuli mayso ilaa nas daliil cad oo inuu gaaloobay ku cad in la helo mooyaane aw ijmaac ama arrin ay culimmadu isku waafaqeen inay kufriya gaalimata wa ama bidacwa waliftira falaa iska sheegasho qofkuu iska sheeganayo qofkaasi inuu gaaloobay ama been abuurad ilaahay uu ku been abuuranayo oo waxaan gaalnimo ahayn gaalnimo uu ku sheegayo addoonkana uu ku been abuuranayo isagoon gaaloobin uu leeyahy waa gaaloobay taasi iyada lama aqbalaya buu leeyahy oo masaa-isha noocana laguma dhisi karo imaamka la dhaha ibnu cabdilbar raximahu allahu tacaala waa ka sharaxay kitaabka almuwaطa lilimaami malik laba kitaab buu ku sharaxay mid waa atamhiidka kalena waa alistidkaar kitaabkiisa atamhiid mujaladka toddobiyo tobnaad safxada koob iyo labaatan isagoo masaa-isha ka hadlayo wuxuu leeyihi faalqur'aanu wasunatu yanhayaani can tafsiiqi lmuslim wa takfiirih bibayaani laa ishkaala fiih qur'aanka iyo sunnaduba waxay inaga reebeen ay inoo diideen qof muslima in lagu xukumo inuu faasiq yahay iyo in la gaalaysiiyo si cad ayaa qur-aanka iyo sunnaduba masaladaasi ay uga hadleen wa min jihati الnadari الصaxiix aladi laa madfaca lah ana kula man habata lahu caqd اlislaam fii waqti biijmaci min almuslimiin ثuma adnaba denba aw taأwala taأwiila faاkhtalafuu bacdu fii khuruujihi min alislaam lam yakun liاkhtilaafihim bacdu bacda ijmacihim macna yuujibu xujata wlaa ykruju min alislaam almutafaq calayh ila biitifaaqin aakhara aw sunatin haabita laa mucaarida lah xagga caqliga saxdaa markaynu ka eegna buu leeyahy masalada qofka islaamnimadu mar ay u sugnaato ee mar laysku waafaqsanaa inuu muslim yahay kadibna ku dhaca dembi ama hadal ha noqdo ama camal ha noqdo ama caqiide ha noqoto ama masalo awisha oo kadib laysku khilaafo qowlkaa ama camalka ama caqiidada ma ku gaaloobimise kumuu gaaloobin wuxuu leeyahy islaamnimadiisi laysku waafaqsanaa khilaafkaa ka daba yimi ma gaaloomise muu gaaloobin waxba laga soo qaadi maayo buu leeyahy oo khilaafkaasi xujo noqon maayo islaamnimadii laysku waafaqsanaa inuu muslim yahayna takfiirkaa laysku khilaafsan yahay qofka lagagama saari karo qofkii muslimnimo loo ogolaa ee inuu muslim yahay laysku waafaqsanaa waxaa islaamnimadii loo ogolaa laysku waafaqsanaa lagaga saari karaa in laysku waafaqa haddana inuu gaaloobay amaba se la helo sunna thaabita laa mucaarida laha sunne rasuula ka sugnaatay oo sugan oo ku cad masaladaasi oo wax daliilo caaridaya ma ka hor imanaya aanu jirin qaala waqad itafaqa ahlu sunnati waljamaca wa hum ahlu lfiqi walahar calى ana axada laa yukhrijuhu denbuh wain caduma min alislaam wakhaalafahum ahlu lbidac ahlu sunna waxay isku waafaqeen qofku islaamnimada inaanu kaga baxayn dembi dembiga wuxuu uga jeedaa dunuubta kufriga iyo gaalnimada ka sokaysa walow dembigaasi haba weynaadabe waxaana ahlu sunnaha masaladaasi ku khilaafay ahlulbidca sida khawaarijta iyo muctasilada falwaajibu fi nadari an laa yukafara ila man itafaqa aljamiicu cala takfiirih aw qaama cala takfiirihi daliilu laa madfaca lahu min kitaabin aw sunna sida waajibkii waxay tahay inaan la gaalaysiin oo inuu gaal yahay aan lagu xukumin mid laysku waafaqay mooyaane in la gaalaysiiyo ama gaalaysiintiisa loo hayo daliil cad oo waxaba yaraatee ka hor imanaya oo khilaafsane aanu jirin oo ah kitaab qur-aana ama sunno rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim ka sugnaatay sidaas oo kale alimaam ibn lwasiir raximah llah kitaabkiisa alcawaasim walqawaasim juska afraad safxada boqol toddobaatan iyo sideed waxa uu tilmaamay gaalaysiinta dadka la gaalaysiinayo ee la xukumayo diinta inay ka baxeen inay tahay arrin samciya macnaa mid laga qaadanayo un adilada la maqlo alqur'aan wasunna oo caqligu haba yaraatee meel aanu ku lahayn wuxuu le ina takfiira samciyun maxdun laa madkhala lilcaqli fiih wa ina daliila cala alkufri laa yakunu ila samciya qaطciya walaa nisaaca fi dalik gaalaysiinta dadka la gaalaysiinaya waa inay noqoto mid laga soo qaato lagala kulmay xagga adilada samciga waa alqur'aan wasunna caqligu meel kuma laha buu leeyahy hadduu caqligaagu adiga kugu yidhaahdo qofkani waxaanuu sameeyey wax aada u foolxun waa arrin weyn siduu muslim u noqon karaa caqligaagaa arrintaasi la weynaatay qof kuma gaalaysiin karti laabudda min daliilin samci waxa uu leeyahay daliilka markaa loo daliishanayo arrin umuuraha ka mida inay gaalnimo tahayna samci unbuu noqonaya macnaa daliil la maqlo min alqur'aan aw min asunna weliba way noqdo qaطci daliil si go-an u tusinaya oo haba yaraatee wax ixtimaal oo kale aan lahayn xataa hadduu daliilku ixtimaalo arrintaasi inay gaalnimo tahay iyo inaanay gaalnimo ahayn asalku waxa weeye qofka inaan lagu gaalaysiin sida in sha allahu tacaala aynu ku arki doonno qawaacidda dambe walaa nisaaca fi dalika buu leeyay ijmac buu kusoo naqlinayaa ibn lwasiir in takfiirku uu yahay samci arrinta kufri iyo gaalnimo lagu tilmaamayana bimacnaa in loo helo daliil samciga inay daruuri tahay inaanu nisaac iyo khilaaf ku jirin ayaa ibnulwasiir raxmat ullahi caleyh uu tilmaamaya imaam ibn lcuthaymiin raximah llahu tacaala kitaabkiisa la idhahdo alqawaacid almuthla isna wuxuu leeyahay hadal aada iyo aada u qiimo badan oo aynu odhan karno isagoo qura ayaaba soo ururiyey dawaabida iyo qawaacidda baabkan takfiirku uu leeyahy hadalka haddaan idiin akriyo wuxuu ku qoraya alqawaacid almuthla kollay nusakha iyo madbuucaadka kitaabku waa kala duwan yihin laakiin xagga u dambaysa ee la weydiinayo dadka ahlu taawiilka iyo ashaacirada iyo ma la gaalaysiinaya ayuu sheekhu hadalkan uu ku leeyahy wuxuu lehy alxukmu bitakfiiri watafsiqi laysa ilayna bal huwa ila allahi tacaala warasuulih in qof lagu xukumo inuu gaaloobay ama inuu faasiq noqday maaha midaynu inagu iska leenay inagu dadka aynu uqaybino kaynu doono aynu gaalaysano kaynu doono faasiq aynu ku xukumayno wakadalika albidca kaynu doono mubtadic aynu ku xukumayno bal waa arrin u taalla ila allahi tacaala warasuulih fahuwa min alaxkaami asharciya alati maraduha ila alkitaabi wasunna takfiirku wuxuu ka mid yahay axkaamta sharciga marka qof la gaalaysiinayo ee ay tahay in loo celiyo kitaabka iyo sunnada waxa uu leeyahy sheekhu raximah llah fayajibu atahabutu fiihi gaayat atahabut falaa yukafaru walaa yufasaq ila man dala alkitaabu waasuna cala kufri aw fisqi arrintaa waa in aada la ysaga hubsado lama gaalaysiinayo inuu faasiq yahayna lagu xukumi maayo ilaa qof kitaabkiiyo sunnadu ayna tusiyeen mooyaane inuu gaaloobay ama inuu faasiq noqday walaslu fi lmuslim aldaahiri alcadaala baqaau islaamih wa baqaau cadaalatih xataa yataxaqaqa zawaalu dalika canhu bimuqtada daliil sharci qofka muslimkaa ee si intay nooga muuqataa islaamnimo ay tahay cadaaladi dushiisa ay ka muuqato waxaa asal u ah in islaamnimadiisii ay baaqi u tahay oo aanu diintii ka bixin cadaaladiisina baaqi ay u tahay ilaa la xaqiiqsanayo oo la yaqiinsanayo in islaamnimadii ay ka suushay weliba yaqiintaasina waa inay noqoto mid daliil sharciga ku dhisan bimuqtada daliil asharci walaa yajuusu tasaahul fi takfiirihi aw tafsiiqih lianna fi dalika maxduureyni cadiimeyn mana banaana in la fududaysto qof muslima in la gaalaysiiyo amaba se lagu xukumo inuu faasiq yahay sababtaanay u banaaneen waxa weeyaan buu leeyahy sheekhu waa laba arrimood qof muslima haddii la fududaysto gaalaysiintiisa ama xukunka lagu xukumaya inuu gaaloobay laba arrimood oo xaaraan oo waaweyn oo halista ayaa ku jira axaduhumaa iftiraau lkadibi cala allahi tacaala fi lxukm wa cala almaxkuumi calayhi aladii nabazahu bihi awalan qof markaad gaalaysiiso iyadoo arrinta noocaasi daliil iyo hubsasho aan ku dhisnayn dee ilaahay baad ku been abuuratay markaad leedahay hebel waa gaaloobay macnaheedu waxa uu yahay ilaahay baa xukumay hebel inuu gaal yahay iyadoo ilaahay aanu xukumin oo aanad hubin ilaahay inuu xukumay markaad xukumka noocaasi ilaahay u nisbaysay ilahay waad ku been abuuratay qofka laftiisina waad ku been abuuratay oo waxaanu ahayn ayaad ku sheegtay dee aliftiraac cala allah ilahay in lagu been abuurto halista ay leedahayna waa garanaynaa athani alwuquucu fima nabazahu bihi akhaah in kana saaliman minhu halista labada ku jirtaana waxay tahay walaalkaaga muslimkaa gaalaysiintii aada gaalaysiisay ayaad adigu ku dhacaysaa oo bimacnaa adiga kugu soo noqonaysa fa fii صaxiixi muslim can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana nabiya salى اllahu alيyh wasalama qaal ida kafara rajulu akhaa faqad ba'a biha axaduhuma qofku hadduu walaalkiisa muslimkaa gaalaysiiyo gaalnimada labadaa midkoodunbaa dhabarka u ridanaya ama kaasaa gaalo sidaa uu ku sheegaya ama isagay kusoo noqonaysa wa fii riwaayati in kana kama qaala wailaa rajacat calayh wa fiihi can abi darin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam waman dacaa rajula bilkufri aw qaala caduw allah walaysa kadalik ilaa xaara calayh qofka qof gaalnimo ku sheega ama idhaa cadow ilaahay baa tahay oo xaqiiqada iyo dhabtuna ay tahay inaanu sidaa ahayn kaa uu ku sheegayaa isaga ayay kusoo noqonaysaa waxaa walaalkii uu ku sheegay waxa uu leeyahy sheekhu calى hada fayajibu qabla اlxukmi calى lmuslim bikufrin aw fisqin an yundara fi amrayn sidaasi awgeed qofka muslimka intaanad ku xukumin inuu gaaloobay ama inuu faasiq noqday laba arrimood waa inaad eegto wey axaduhuma dalaalaة اlkitaab aw الsuna calى ana hada اlqowla aw اlficla muujibu lilkufri aw اlfisq horta waa inaad isweydiiso qowlkan qofku uu ku dhawaaqay ama camalkan uu sameey ma caqiidadan uu qalbigiisa geliyey ee uu muujistayna macnaa ma jiraa daliil tusinaaya in arrintaasi gaalnimo ay tahay ila waa inaga horu soo tilmaanay daliilaan qof inaan la gaalaysiin karin athaani inطibaaqu hada اlxukmi calى alqa'il اlmucayan aw alfaacil almucayan bxayثu tatimu shuruuط الtakfiir aw الtafsiq fi xaqih wa tantafi اlmawaanic haddaad hesho daliil tusinaayo qofkaasi waxa uu ku qowlay ama uu sameeyey inay gaalnimo tahay gaalnimada weliba diinta lagaga baxaayey markiiba xukunkii qofka dusha ha ka saarin oo ha odhanin khalaas waa gaaloobay bal dabiqitaanka xukunka qofka aad ku dabaqaysa aad ku dejinaysaa iyaduna waxay u baahan tahay hubsasho qofka xaalkiisa in la eego shuruuddii lagu gaalaysiin lahaa qofka ee xukunkaasi lagu dejin lahaa ma laga helay waxyaabii xukunkaa ka baajin lahaana ma laga waayo waana masalada insha allah aynu ka hadli doono ah altafriiq bayna aliطlaaq waltacyiin fi masaa'il altakfiir arrinta kale saddexaad aynu tilmaamaynaa waxay tahay qaacidada saddexaad atakfiru laa yakunu biamrin muxtamil bal laabudda an yakuuna alkufru bawaaxan qof marka la gaalaysiinayo laguma gaalaysiinayo arrin muxtamila bimacnaa daliil looma daliishan karo qof gaalaysiintii daliilkaas oo ixtimaala bimacnaa u dhici kara oo aqbali kara in waxaanu tusinayaa ay gaalnimo tahay iyo inaanay gaalnimo ahayn wa kadalika qofka laguma gaalaysiin karo kufri arrin kufriya ama gaalnimo ah oo qofkaasi inay ka sugnaatay iyo in kale aanad garanahayn oo aanad hubsan wa kadalika waxa weeyaan qofka laguma gaalaysiin kara arrin aad og tahay inay ka dhacday inay gaalnimo tahay in aad og tahay laakiin aanad ogeyn xaalkiisa iyo mulaabasaadka isaga ku meersan ee ku wareegsan maxaa u geeyey ma jahli baa u geeyey ma taawiil baa u geeyey macnaa ixtimaalaadka noocaasi laabudda waa in la eego markaa qofka maadaama aynu soo tilmaannay islaamnimadii si yaqiina ugu sugnaatay inaanay qofka ka suuli karin ilaa binasin aw ijmaac qaacidadana taasi ayay faracay ka tahay a'immaduna sidaasi ayay tasriixiyeen wuxuu leehay shekhu lislaam ibnu taymiya fii majmuuci lfataawa mujalada labiyo tobnaad safxada afar boqol lixdan iyo lix man habata islaamuhu biyaqiinin lam yazul dalika canhu bishak qofka islaamnimadiisu si la huba ay u sugnaato oo inuu muslim yahay la hubay marka hore shaki laga shakiyey diintiima ka baxay mise kama bixin dee laguma takfiirin karo oo diintii lagagama saari karo laabudda yaqiintaa hore waxaa suulin karta un yaqiin kale oo qawaacidda markaa waaweyn alqawaacid alfiqiya alkubraa alkhams waxaa ka mid a alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiinta waxaa la idhahaa shaki kuma suusho ibnu bataal imaamka la idhaahdaa waxa uu leeyahy sharaxuu sharaxo saxiixu lbukhaari xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala aad buu wuxuu ga soo naqliya ibnu bataal sharaxiisa fatxulbaariga wuxuu yihi ibnu bataal waidaa waqaca shaku fii dalik wuxuu ka hadlayay masalada ku saabsan qolada khawaarijta la idhaha ma gaala mise gaala maaha markaasaa wuxuu leey mar hadduu shaki galay arrintaa ku saabsan gaalaysiinta khawaarijta lam yuqطac calayhim bilkhuruuji min alislaam lama jari karo oo lama xukumi karo si go-an inay khawaarijtu islaamkii ay ka baxeen lianna man habata lahu caqdu lislaam biyaqiini lam yakhruj minhu ila biyaqiin qofka guntinta islaamka ay u sugnaatay macnaa qof baa markii hore khawaarijta aan ka mid ahayn islaamnimo ayaa u sugnaatay kadib qofkii wuxuu ka mid noqday min firqati alkhawaarij waa la ysku khilaafay arrintaa ma ku gaaloobi mise ku gaaloobi maayo khilaafkaa markaa la ysku khilaafay gaalaysiintiisii laga shakisan yahay diinta lagaga saari maaya buu leeyihi kitaabka fatxulbaarigu xaafidku kusoo naqliyay hadalkaana mujaladka labiyo tobnaad safxada saddex boqol iyo afar iyo toban arrinta caynkaasi oo ah arrin muxtamila qofka inaan lagu gaalaysiin waa arrinta aimada qaarkood ka yeedhsiisay inay yidhaahdaan arrin lagu ijmaaco la ysku waafaqsanyay inay gaalnimo tahay mooyaane wax kaleo anagu dadka ku gaalaysiin mayno aimada sidaa caddaysana waxaa ka mid ah alimaam almujadid shaykhu lislaam athani maxamed bnu cabdilwahaab raximah llahu tacaala wuxuu yihi shaikhu lislaam maxamed bnu cabdilwahaab walaa nukafiru ila ma ajmaca calayhi lculamaa kulluhum anagoo dadka kuma gaalaysiino arrinay isku waafaqeen culimada oo dhami inay gaalnimo tahay mooyaane xataa arrinta haddii la ysku khilaafo ma kufriyo mise kufri ma aha oo khilaaf muctabari masalada uu ku jiro anuu dadka kuma gaalaysiiya buu leeyahy kitaabka la dhaha durar saniya fii fataawa alaima anajdiya juska koowaad safxada toddobaatan ayaa hadalkaasi uu ku qoray a'imadii markaa isaga ka dambeysay laftoodu qaacidada noocaasi ayay ka dhaxleen oo waxaa markaa ka mid ah a'imadaasi xafiidkiisa ama inanku awowga u ahaa oo ah cabdulatiif ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu moxamed ibnu cabdilwahaab oo uu ka farca ka farcanaa muftigii la odhan jiray moxamed binu ibraahim oo imikana ragga ka farcana jooga uu ka mid yahay asheikhu alcallaama saalix ibnu cabdilcaziiz al sheikh wasiir shu'uun islaamiya walawqaaf fi lmamlaka alcarabiya asacuudiya cabdilatiif nin sahlan ma ahayn muftiga waxa weeya najd ayaa mar uu ahaa iyo ninka masaa-isha o dhan looga noq loola noqdo ee looga dambeeyo wuxuu leeyahay isagoo ka warramaya awowgii bal mas'aladaasi halka uu ka taagnaa wa inahu yacni jadda wuxuu ujeedaa awowgii laa yukafiru ila bima ajmaca almuslimuuna cala takfiiri faacilih imaamka maxamed binu cabdilwahaab dadka kuma gaalaysiiyo arrin la ysku waafaqay qofka sameeya inuu gaal yahay mooyaane oo ah min ashirki alakbar arrintaasoo ah qofkaasi inuu sameeye shirkul akbar waalkufri biaayaati illahi wa rasuulih aw bishayin minha ama inuu ku kufriyo ilaahay aayaadkiisa iyo axaadiisii rasuulka ama shay ka mid a weliba kaana goormaa la gaalaysiinaya markiiba xukunka miyaa loo dhiibaya isagoo diyaara bacda qiyaami alxujati wa buluugiha almuctabar kaa laftiisa waxaa la gaalaysiinayaa marka xujadu ay ku ooganto oo haddii jahli arrintaa u geeyo jahliga laga suuliyo haddii taawiil iyo shubha ay ku qumtayna taawiilka iyo shubhadaa lafteedana laga baabi'iyo oo xujadu qofka ay u gaadho si muctabara si wax kasoo qaad waxa weeyaan leh maaha qofka in warqadun loo dhiibayo wax ku qoran ba aanu fahmin ama kitaabun lagu tisaayo ama kelimaad la odhanayo dabeetana la odhanayo qaamat calayhi alxuja khalaas kafara faqtuluuh xujadii waa waa ku ooganteye oo waa waa gaaloobeye xarunta geeyo xawda ka gooye arrintu sidaasi maaha laabudda waxa weeyaan xujadu si muctabara waa inay u gaadho weye imaamka la dhaha cabdiraxmaan ibn naasir isacdi waxa uu leeyahay kitaab uu ku sharaxo axaadiis mukhtaara oo uu doortay kitaabkaasina waxa uu ku daabacan yahay majmuucatu mualafaati sheekh cabdiraxmaan ibn naasir isacdi ayuu ku dhex daabacay wuxuu sharaxayaa xadiidka la yidhaahdo idra-u lxuduuda can lmuslimiin macnaa dadka muslimiinta cuquubaadka sharciga ee muqadarka sida xaddu zina iyo xad waxa weeyaan shurb alkhamr iyo xad lqadf inta laga baajin karaya in laga baajiyo oo inuun hadday jirto shubho lagaga baajin karaa inaan lagula degdegina laga baajiyo wakadalika xaddu ridda laftiisuna waa soo gelaya xuduuddaasi ayaa uu ka midi isagoo xadiidkaa sharaxaya wuxuu leeyihi hada alxadiidu yadullu cala ana alxuduuda tudra'u bishubahaat xadiidkani wuxuu tusinayaa xuduudda dadka in lagaga difaaco lagaga riixo shubahaadka iyo ishkaalaadka ku meersan faida ishtabaha amru اlinsaani waashkala calayna xaaluh wawaqacat alixtimaalaat hal facala muujiba alxaddi am la wahal huwa caalimu aw jaahil wahal huwa muta'awilun muctaqidu xilahu am la whal lahu cudru caqdi aw ictiqaadi duri'at canhu lcuquba liannana lam nataxaqaq muujibaha muujibaha yaqiinan wuxuu leeyahy qofka haddii arrinkiisii ishkaal uu inaga galo oo xaalkiisii uu inaga ishkaal galo oo ixtimaalaad fara badani ay galaan oo arrintii xadka waajibsanaysay ma sameeyey mise muu samayn baynu ka shakin iminka innagu waxaynu ka hadlaa baabu takfiir xaddu ridda arrintii keensanaysay ma sameeyey mise muu samayn ayaa inaga ishkaal gashay haddaynu ogaano inuu sameeyey waxay naga ishkaal gashay ma isagoo caalimo garanaya ayuu sameeyey mise isagoo jaahila haddii waxa weeyaan aynu ogaanay isagoo caalimo inuu sameeyey waxay naga ishkaal gashay tusaale ahaan ma muta'awil baa waxbuu awilanayaayo arrintan inay xalaal tahay baabuu ictiqaadsan yihi oo arrintan ay xalaal ugu tahay caqdi ama ictiqaad haddii ishkaalaadka noocaasi qofka ay ku wareegaan war wixii lagu gaaloobaye ma sameeyey ama wixii xadka waajibsanaya mise muu samayn hadduu sameeye cilmi ma u lahaa mise umuu lahayn hadduu cilmi u lahaa ma inay xalaal u tahay buu arkayo muta'awil buu ahaa mise muu ahayn saddexdaa ishkaal haddii qofka xaalkiisii ay ku wareegaan qofkii ku dhacay arrin xad keensanaysa ama xuduudda kale ha noqotee ama xaddu ridda ha noqotee waajibkay nasaarani waxa weeyaan buu leeyay imaamu sacdi raximah llahu tacaala inaynu ciqaabkii arrintaa ka dhalanayay qofka aynu ka difaacno aynaan ku dejin maxay tahay sababtu waayo maynaan yaqiinsan oo maynaan hubsan ciqaabka wixii keensanayay qofkaasi inuu ku sifoobay waa kan shakiga iyo ishkaalku inaga galay walow taradad alamru bayna alamrayn faalkhaطأu fi dar'i اlcuqubati can faacili sababiha ahwan min alkhaطأi fi iqaaci اlcuqubati calى man lam yafcal sababaha faina raxmat allahi sabqat gadabah wa shariicatahu mabniyat cala alyusri wasuhuula wuxuu leeyihi inaynu khaldanno oo qofkii oo ciqaab waajibsaday ama mutaystay ciqaabka aynu ka baajinno ayaa ka fudud qofkoo sababtii ciqaabka uu ku mutaysan lahaa aan samayn inaynu ciqaabkii aynu ku dejinno waxaad ku dejisaa masaladu aad ku dabaqdaa masalada takfiirka qof gaala fii xaqiiqati اlamr inaad khaldanto o aada u cudur daarto oo qof gaaloobeynu ka hadla marka hore muslim ahaa oo aad tidhaahdo weli waa muslim ayaa ka fudud mid muslima xaqdarra inaad ku gaalaysiiso oo adaan hubsan oo ishkaalaad ay ku meersan yihiin iyo shubahaad aad diinta aad ka saarto sababtu maxay tahay ilaahay naxariistiisa subxaana wa tacaala iyo cadhadiisa teebaa dheeraysay naxariistiisa soo maaha adigu qofkii ilaahay cadhadiisii ayaad u soo dedejisay halkii ilaahay naxariistiisa subxaana wa tacaala aada u burin lahayd shareecada islaamkuna waxay ku dhisan tahay buu leeyahy sheekhu cala alyusri wasuhuula markaasaa wuxuu leey walaslu fi dimaai lmacsuumiin wa abdaanihim wa amwaalihim altaxriim xataa nataxaqaqa ma yubiixu lana shaya min hada dadka muslimiinta ah ee islaamnimo lagu ogaa dhiigooda waxa asal u ah iyo jirhkooda iyo xoolahoodaba inay xaaraan tahay in la daadiyo ama xaqdarro lagu qaato xataa nataxaqaqa maa yubiixu lana shaya min hada ilaa aynu xaqiiqsanayno aynu yaqiinsanayno wax inoo xalaaleeya qofka muslimkaa dhiiggiisa oo inuu gaaloobay ama xad waajibstay waajibistay oo mutaystay aynu helayno ama maalkiisa inoo xalaaleeya ama cirdigiisa inta ka horeysa dhiiggiisu saasuu xaaraan inooga yihi majmuucatu sacdi baad eegi doontaa mujalladka alxadiid mujalladka xadiidka ka hadlaya ee labaad safxada boqol iyo koob iyo toban ayuu hadalkaasi waxa weeyaan uu ku qoran yihi marka masalada noocaasiya haddii waaqaca dadka muslimiinta maanta aynu u bandhigno gaar ahaan dhalinyarta waxa weeyaan aada ugu degdegta inay dadka qaarkood ama dad muslimiin ahaa inay riddo ay ku xukumaan iyo inay gaaloobeen waxaynu arkaynaa waaqicoodu tamaaman qaacid qaacidooyinka sharciga aynu tilmaanay inuu waxa weeyaan uu khilaafsan yahay oo qofkii in lagaga saaro islaamnimadii oo inuu gaal yahay la xukumo iyadoo yaqiin baad sheegaysaa xataa shibhu yaqiin aan lahayn xataa qofku waxaan inuu sameeyey in kale iyadoo la hubsan ishaacaad baa dadka iska soo dhex gelaya waxaa la odhanaya hebel sidaasuu yidhi ama hebel sidaasuu sameeyey ama hebel sidaasuu caqiidaysan yihi waa ixtimaalaat iyo shukuuk iyadoon la hubsan war horta arrintan ma sameeyey oo isagiina iqraar aan laga hayn bayinana aan loo hayn ayaa xukumkii markiiba lagu dejinaya haddii ay sugnaato qofku arrintaa inuu sameeyey iyadoon la hubsan arrintan war horta kufri ma tahay mise ma aha gaalnimo ma tahay mise ma aha ayaa qofkii gaalnimadii lagu dejinaya haddii arrintaasi ay gaalnimo tahay iyadoo aan la hubsan kan mucayankee hebel hebel ee gaalnimadaa sameeyey ma gaadhay heerkii uu ku gaaloobi lahaa diinta uu kaga bixi lahaa ayaa xukunkii lagu dejinaya waa arrin khilaafsan yacni qawaacid shariica iyo usuul sunna iyo kalaam waxa weeyaan a'imat alislaam cala sabiili lmithaal maraan oo dhegaysanaya hadal waxa weeyaan ka socda mawqic min almawaaqic ayaa nin dhalinyaro ah oo soomaali ah ayaa wuxuu dhegaysanaya canjaladay ku duuban tahay soomaalidu inay yihiin murtadiin inay gaaloobeen oo diinta ay ka baxeen deetana waxaan ku uhi canjalada aad dhegaysanaysa waxaa ku duubani ma sax ba wuxuu dhaha waa run sheekha qowlkiisu waa sax weeye soomaalidu waa murtadiin waxaan ku uhi maxay ku ridoobeen ma taqaana asbaabu ridda iyo nawaaqid lislaam ma daraasayso ma taqaana wuxuu idhi haayoo soomaalidu waxa ay u ridoobeen waxay yidhaahdaan nebi maxamed bay ku idhaahdaan ninkaa carabka annaga maxaa naga galay waxaan ku uhi ma soomaali o dhan baa saa tidhaahda soomaali baan ku dhex nool lahay cid sidaa weli afka kalena maanaan arag haddii ay dhacdo qof inuu sidaa yidhaahdo dee arrin gaalnimo kufriga ayuu ku hadlay laakiin ummaddo dhan xukunkaa miyaa la siinaya macnaa waa takfiir dadkii lagu gaalaysiinayo waxaan xataa wujuudkiisa inuu jiro aan la hubin inuu gaalnimo yahay iska daaya inuu jiro xataa dadka uu ka dhacay arrin aan la hubin ayaa dadkii lagu takfiirinaya marka arrintaasina halisteeda iyo dhibkeeda ayay leedahay sida waxa weeyaan aynu tilmaanay wuxuu leeyahy sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala hadalkiisa hore waa u akrinay walaslu fi lmuslim adahir alcadaala baqaau islaami wa baqaau cadaalati xataa yataxaqaq zawaalu dalika canhu bimuqtada daliil sharci waxa iyaduna muhima oo la isweydiin karaa maxaa u daliila qaaciidadan aad tilmaamaysid ee odhanaysa qofka yaqiin mooyaane wax kale laguma takfiirin karo waxaa u daliila arrintaasi xadiidka uu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam markii la weydiiyey alkhuruuj cala ala'imma laa ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan maya ha ku bixin oo hala dagaalamina ilaa ad arkaysaan kufri bawaaxa oo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa burhaan daliil cad aad uga haysataan bal waxaan yar idinka maqashiinayaa hay-atu kibaari alculamaa bayaan ay soo saareen mar ay ka hadlayeen qadaaya atasaruc fi takfiir iyo qadaaya atafjiiraat alatii xasalat fi bilaadi alxaramayn bayaanka qica ama qeyb ka mid oo xadiidkan ku saabsan ayaan jecelay wax yar inaan idinka maqashiiyo waxay yidhahdeen a'immadu raxmat ullaahi calayhim iyagoo sharaxaya qowla rasuuli illaah ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan faafaada qowluhu ilaa an tarow annahu laa yakfi mujaradu danni wاlishaaca rasuulku muxuu uhi ilaa an tarow ilaa aada aragtaan ama wax aragti la xukuna oo dee war yaqiin oo sugana aada helaysaan taasina waxay tusinaysaa bay dhan aimadu mala qura inaanad qof ku gaalaysiin karin wallahi waxaan u malaynayaa qofkaasi kufri inuu aaminsan yihi ama arrin gaalnimaa inuu ku hadlay ama arrin gaalnimaa inuu sameeyey wallaahi ma huba waxa uu sameeyey inay gaalnimo tahaye laakiin way iila badan tahay ama waan u malaynaya iyo bimujarad ishaacaat war dadka iska dhex xulay oo asal loo noqdaba aan lahayn oo dadka had ya jeeraalo warar baa jira iska dhex xula hebel waa gaaloobay hebel arrin gaalnimuu ku hadlay hebel ficil gaalnimuu sameeyey habeel caqiida kufriya ayuu aaminsan yahy labudda marka waa in la yska hubsado wey calaa sabiili lmithaal yani axad likhwa ayaa wuxuu ii tilmaamay xalqad uu fadhiyey oo ka mida waxa weeyaan xalaqaadka dadka qaarkood ay shabaabka kula hadlaan in ninkaa la weydiiyey su-aal ah waxaad ka warantaa jaamicaadka iyo meelaha cilmi in loo doonto jaamicaadkii arrimahaas ayuu ka hadlay waxu waxaad ka warantaa maraakis sheekh muqbil raximah llahu tacaala fi lyaman ma la tegi karaa wuxuuhi may may ha u dhowaanin oo ha tegina bal ka warran hebel iyo hebel iyo baa ka soo baxay calaa sabiili lmithaal aniga ayaa lay magacaabay waxau ihi berberaawi oo keliya baa ka yimi wuxu uhi berberaawi muslim baad u haysataa yani shaahid buu yahay waxa laga masaajidka masaajidka iminka inuu inala joogo ninkii majliskaa fadhiyey beri hore ayuu gaaloobo diinta u ka baxay waayo muxuu ku gaaloobay sheekh usaame ayuu gaalaysiiyaa manaa bal arrinta xukunka noocaasi ee dhacaya hebel wuu gaaloobay bal wuxuu ku binaysay baleega sheekh usaame ayuu gaalaysiiya mina in lahaba inaan gaalaysiino aan idhaahno waa gaal wallahi inaanu xaraf kalaamka iyaga duuban iyo kana laga maqlay iyo ka qoran midnaba inaanu kasoo helahayn xaraf macnaha tusinaya idan waxaa dadka uu ku gaalaysiinayaa wax xataa inay jirto aanu hubsan mar labaadka haddii la gaalaysiiyo bimacnaa ma kufriba mise kufri maaha ma kufri akbaraba mise waa kufri asqara xukumkii sharcigaa laftiisa waxaa laga yaabaa inuu jaahil u ka yimi dabeetana arrinta noocaasi ee maxaa ka dhalanaya takfiirka noocaasi ee ishaacaadka iyo malaha iyo war aan sugnayn ku binaysan waxaa ka dhalanaya takfiirka noocaasiya istixlaalu dima waana dhacday yani fi lcaalam alislaami meelo fara badan in la laayay dad culimo aha iyo dad khutaba aha iyo dad wujaha aha waxaa laga yaabaa kelmadun in dadka la dhex geliya odhanaysa arrintaa kufrigaabuu aaminsanya ama qowlkiisa arrintaa kufrigaabaa ka laazimaysa dabeetana mid xamaasadaysan oo sidaa loo fatwooday uu yidhi idan mar hadduu gaaloobay dhiiggiisu waa xalaal islaamka waa in laga asturo islaamku hortaagayo waa in laga baydhiyo dad fara badan ayaa saa waxa weeyaan ku dhintay wa hada laysa min baabi alkhawf laysa lana ilaa nafsun waaxida wa hadihi nafsu satakruj satufaariquna yowman min addahr naf qura ayuun baan leenahay naftaasina maalin ayuun bay bixi doontaa laba maalmood bixi mayso ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu sii qadaray qabla an yakhluqa almakhluuqaat in naftu ay ku baxdo ayuun baana ku bixi doonta oo wax kale ku bixi mayso mahmaa dadku ay sameeyaan asbaab iyagu ay isku dayaan inay cid wax ku yeeleeyaan wa afaada qowluhu nacam kufran anahu laa yakfi lfusuuq walow kabur kaظulmi wa shurbi اlkhamri wa lacbi اlqimaar wاlisti'haar almuxaram rasuulku wuxuu ihi kufran taana waxaa laga qaadanaya aimadu wax gaalnimo ka sokeeya fisqi walow fisqigaasi haba weynaado oo ha badnaado sida dulmigii iyo khamri la cabo iyo qamaar la ciyaaro iyo alistihaar almuxaram xuquuqdii ummadda iyo xoolahoodii oo xaakimku uu isxigsiiyo inaan waxba lagu gaalaysiin karin fusuuqa iyo macaasidu derajo kasta ha gaadhee ayaa laga qaadanaya bay yidhahen wa afaada qowluhu bawaaxan anahu laa yakfi lkufru aladi laysa bibawaax ay sariix daahir rasuulku muu odhan kufri qura kumuu joojina kufran bawaaxan buu yidhi waxaa taana laga qaadanayaa ayaa aimadu ay leeyihin raxmat ullahi calayhim kufriga aan caddayn ee sariix aan ahayn inaan qofka aan lagu gaalaysiin karin macnaa arrin muxtamila oo ay dhici karta inay gaalnimo tahay iyo inaanay gaalnimo ahayn wa afaada qowluhu cindakum fiihi min allahi burhaan anahu laabudda min daliilin صariixin bxayثu yakunu صaxiixa اhubuut صariixa اdalaala falaa yakfi اdaliilu ضaciifu الsanad walaa gaamidu اdilaala markuu rasuulku yidhi inaad ilaahay agtiisa uga haysataan burhaan taasina waxayna tusinaysaa yacnaa arrinta noocana oo aad in qof lagu xukumay inuu gaaloobay inay u baahan tahay daliil sariix daliilkaasi oo sugnaaday horta oo xadiis daciif oo kale iyadoo la deliishanaya cid lama gaalaysiin karo wa kadalika ida kaana daliilu gaamida dilaala haddaanu daliilku gaalaysiinta ama inay arrintani kufri tahay aanu ku caddayn oo haamid waxa weeyaan uu yahay oo ixtimaalo biwajhin baciid wa afaada qowluhu min allah daliilkaasi waa mid xaggee aad ka haysataan ma hadalka dadka ma caqligiina wuxuu faa'iideeyey anahu laa cibrata biqowli axadi min alculamaa mahma balagat manzilatuhu fi اlcilmi wاlamaana ida lam yakun liqowlihi daliilu صariixu صaxiix min kitaab illah aw sunati rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam min allahidaasina waxay faa'iideynaysaa qofna hadalkiisa inaan loo xujaysan karin gaalaysin dadka la gaalaysiinayo axad min alculamaa caalimkaasi cilmiga iyo amaanada derajadu doonayaba ha ka gaadhay haddii qowlkiisa uu leeyahy waxaasi waa gaalnimo ama hebel waa gaaloobay aanu daliil wadan weliba daliil cad oo sariixa oo nasa oo min kitaabi illahi aw min sunati rasuuli illah hadalkiisa la aqbali maayo oo rasuulku waa kaa yidhi cindakum fiihi min allahi burhaan daliil xagga ilaahay ka yimid waa inaad u haysataan arrinta kufriga dadka aad ku gaalaysiinaysaan ee dhiigooda waxa weeyaan aad ku xalaashanaysaan waxay yidhahen aimadu hadihi اlquyuud tadulu calى khuطuurati اlamr intaasoo qeyd buu rasuulku isdaba dhigay qeydka koowaad ilaa an tarow kufran ilaa an tarow waa qeydka koowaad qaydka labaad kufran qaydka saddexaad bawaaxan qaydka afraad cindakum fiihi min allahi burhaan a'immadu raxmat ullaahi calayhim waxa ay tilmaamaan masalada noocaasiya ee ku dhisan xadiidka rasuulka caleyhi afdal salaati watasliim inay tahay in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo oo loo foojegnaado oo ay noqoto xaajis qofka muslimka ka celiya inuu ku degdego gaalaysiinta dadka muslimiinta ah qaacidada kale waxay tahay darsigeenna caawa ku jirtaa waa masale aada iyo aada muhim u ah dad fara badan in ay ka yihiin jaahiliin xataa qaar laga inay yihiin dalabatu cilm inay dad badani jaahiliin ay ka yihiinna waaqican ayaan u arkay masaladaasi waxay tahay kelmadda alkufr ama alkaafiriin marka ay ku soo aroorto qur'aanka iyo sunnaha maxaa looga jeedaa mar walbama waxaa looga jeedaa wax diinta lagaga baxayo haddii kufri la yidhaaba ama kaafir la yidhaaba diintii laga baxayo laga lugeemaya macnuhu mise arrimaan kufri diinta lagaga baxa aan ahayn ayaa magacaa loogu yeedhi karaa marka masaladu waxay tahay nusuusta waxaa ku soo arooray kelimatu lkufr iyadoo looga jeedo kufri weyn oo miladiyo diinta lagaga baxo waxaa kaloo nusuusta ku soo aroortay kelimatu lkufr iyada oo looga jeedo gaalnimo yar macanaa kabiira dembi weyn laakiin diinta aan lagaga baxahayn markaa qofka doonaya abwaabtan inuu ka hadlo laabudda waa inuu garto aayad qur-aan oo kufri sheegtay intaad akhrisato un inaad tidha khalaas arrintaa aayad baa kufri ku sheegtay oo hebello wuu sameeye waa kaafir ama xadiid kelimatulkufri ay ku soo aroortun intaad aragto inaad tidhaahdo hebel baa arrintaa xadiidkaasi kufriga ku sheegay sameeye oo hebel waa kufriyo waa gaaloobay ma aha iska hubso kelmaddan kufriga aayadda ku soo aroortay ama xadiidka rasuula ku soo aroortay ama xataa fi kalaami asaxaaba wa kalaami alculamaa ku soo aroortay waxaa looga jeeda waa inaad garato kufrigii weynaa baa looga jeedaa diinta lagaga baxaayey mise kufrul asqar ayaa looga jeedaa aad bay ugu fara badan tahay nusuusta kelimatulkufri in la itlaaqay iyadoo looga jeedo kufri asqara ama dembi weyn oo diinta aan lagaga bixin axaadiid fara badan ayaanay taasi ku soo aroortay oo dembiye la ysku waafaqsan yahay inaanay gaalnimo ahayn ayaa haddana shareecadu magaca alkufr ay ugu yeedhay waxaa ka mida tusaalayaasheeda xadiidka abu hureyre muslim uu warinayo rasuulku wuxu uhi itnatani fi nnaas humaa bihim kufrun aلطacnu fi اnasab wالniyaxatu cala اlmeyit laba arrimood buu kufri xadiidkani ku sheegay in qofka la duro nasabkiisa abtirsiintiisa wax laga sheego iyo in qofka dhintay loo baroorto labada arrimood waxaan filaya dhammaantiinba haddaanay khawaariji idinku dhex jirin inaad qiraysaan inaanay ahayn gaalnimo diinta lagaga baxo haddaanay wax kala raacin oo ay yihiin kabaa'ir iyo dembiye waaweynuun haddana waxaad aragtaan rasuulku inuu ku sheegay kufr bal haddaba haddaad xadiidkaa iska qaadato islaamtii baroorataba aad tidhahdo khalaas waa kufrida diintii ka baxda ee dila xaddu ridda ha lagu oogo iyo qofkii qof nasabkiisa ama abtirtiintiisa tacniye wax ka sheegay oo bal ka war macnaa jahliga kufriga iyo macaanida ugu soo aroora fi nusuus dadka qaarkood ay kaga sugan yihiin arrinta noocaasi ayuu dhexashiinaya wallaahi xasal inayna soo martay xadiidka rasuulku uu leeyahay sibaabu lmuslim fusuuqa qitaalu kufr wa bacdu shabaab oo xataa xalaqaadka cilmiga fadhiyo la weydiiyey ihi ka warrama ku miyaa lagu gaaloobaya dagaalka muslimiinta dhex mara ama ay isdilaan uhi keef see lagu gaaloobaya rasuulka aba kufri ku sheegay be kadalika waxaa ka mid ah amhilada masalada rasuulku wuxu uhi laa targabu can aabaa'ikum faina kufra bikum an targabuu can aabaa'ikum war aabbayaashiina ha iska nicin oo cid kale aabbaha ka dhiganina oo inuu aabbihii yahay ku sheegina inaad aabbaha iska nacdo mid kaloon ku dhalin aad tidha waa aabbahay oo aad ku abtirsataa waa kufri buu leeyahy rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim waxaana la isku waafaqsaya arrintaasi inaanahayn arrin miladiiyo diinta lagaga baxayo ee ay tahay kufri asqara waxaa kaloo rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim uhi isagoo saxaabada la hadlaaya laa tarjicuu bacdi kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd waar ha islaynina haddaad islaysaan kufaar baad noqonaysaane ma diintaad ka baxaysaan baa macnu waa tii la islaayey labadii qole islaayey labadii daa'ifee muslimiintaha islaayey xataa saxaaba ay ku jireen miyay gaaloobeen haddaad tidhahdo ka waran cali iyo mucaawiye iyo man kaana macahumaa khalaas kufaar bay ahayn waayo rasuulkaa yidhi laa tarjicuu bacdi kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd mar hadday isdileen oo qoorahoodii ay garaaceen oo birta ay iska asleen gaalnima u noqdeen rasuulka dabadiyo diintii way ka baxeen ka war iyadoo rasuulku sala allahu aleyh wasalam labada daa'ifaba iimaan uu uga markhaati kacay oo markuu ka hadlaayey inanku awowgo ahaa uu yidhi ina ibnii hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna طaa'ifatayni cadiimatayni min almuuminiin inankaygaasi waa sayid buu yidhi ilaahay wuxuu sabab uga dhigi doonaa inay heshiiyaan laba jamaaco waaweyn oo muuminiina marka labadii kooxood ee isdilay buu iimaan uga markhaati furay rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim wa kadalika xadiidkaynu akrinay sibaabu lmuslim fusuuq wa qitaaluhu kufr dagaalka muslimiinta dhex mara kufri baa lagu sheegay iyadoo sidaa aad maqasheen dadkii islaynaya haddana iimaan uu rasuulku ku sheegay bal ilaahay baa ku sheegay wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu iyagoo islaynaya iyo haddana ilaahay iimaan uu uga markhaati furay marka dembiyada axaadiidan ay kufriga ku sheegtay oo dhan waxay a'imatu ahli sunna ay isku waafaqsan yihiin inay yihiin waxa weeyaan dembiye diinta aan lagaga baxahayn marka waxaa loo baahanyay inaad u noqoto kutubta ka hadasha muctaqadu salaf haddaad ka hadasho kutubta muctaa u noqoto kutubta muctaqadu salaf ka hadasha si dhib yaroo fudud baad masalada noocan aad u ogaan karta bal haddaynu kutubtaa dib aynu ugu noqonno waxaad helaysaa iyadoo aimada kutubta alifay ay kutubta dhexeeda u baabaysanayaan inuu jiro shirki ah mid aan diinta lagaga bixin inuu jiro kufri aan diinta lagaga bixin inuu jiro nifaaq aan diinta lagaga bixin wa kadalik waxaa aimada ka mida ibnu abi zaminiin raximah llah wuxuu leeyahy kitaab la idhaahdo usuul sunna wuxuu kitaabka u baabaysanayaa fi laxaadiid alatii fiiha dikru shirki walkufr axaadiidta dhexeeda lagu sheegay shirkiga iyo kufriga dabeetana wuxuu odhanayaa wa calimna ana hama shirkan gayra shirki man yajcalu macahu ilaahan axaadiidtaa markaynu eegno inu akhrino waxaynu ogaanaynaa inuu jiro shirki ah shirki aan ahayn shirkiga uu ku dhacay qofka ilaah kala samaysta kaasi waa kii diinta lagaga baxayay kaa mid aan ahayn inuu jiro ayaynu axaadiidta ka ogaani isaga diinta aan lagaga bixin wa min dalika qowluhu caza wajala waman lam yaxkum bima anzla allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun waxaa ka mid a bu leeyahay kufriga aan diinta lagaga baxahayn ee nusuusta ku soo arooray ka aayaddaa lagu sheegay fa ulaa'ika hum lkaafiruun qaala ibnu cabaas lisaa'ilin sa'alahu can dalik laysa huwa kufran yanqulu can ilmila ibnu cabaas buu qof weydiiyey kufrigaasoo ibnu cabaas wuxuu ihi kufrigaasi mid qofka diinta ka raraaya oo qofkii sameeyey diinta uu ka baxaayo ma aha masalada xukumka waynu u iman doonaa laakiin shaahidku wuxuu yahay aimadu inay tilmaameen in kufri iyo shirki diinta aan lagaga bixin inuu jiro waxyaaba shareecadu kufri ay ku sheegtay ama shirki ay ku sheegtay haddana milada aan lagaga bixin oo uu ka mid yahay si aynu arki doono insha allah fi duruusi alqaadima ka aayaddaa lagu xusay fa ulaa'ika hum lkaafiruun shabaabka qaarkood maanta waxa laga inay iska yidhahdaan alxaakim bigayri ma anzl la waa kaafir marka tira maxaa u daliila fa ulaa'ika hum lkaafiruun ilaahay kaafir ma ku sheegay mise kuma sheegin ilaahay kaafir waa ku sheego waa runtaa laakiin ma taqaanaa kufrigu inta qaybooda uu leeyahay wax kastoo kufri lagu sheegaa ma diinka baxbaa mise waxaa jira wax kufri lagu sheego diinta aan lagaga bixin hadduu kula qiro in waxyaaba kufri lagu sheegay oo diinta aan lagaga bixin haddana ay jiraan waxaad tidhaahdaa kufriga aayadda lagu sheegay inuu yahay kii diinta lagaga baxaayey iyo inaanu ahayn oo uu yahay kufri aan diinta lagaga bixin maxaad ku garatay adigu macanaa arrinta adiga kula macaaneyd aad jeclaysata ayuunbaad aayadda ku fasirata mise daliil baad u haysataa kufriga inuu yahay akbarkii diinta iyo milada lagaga baxayey kadalika aimada waxaa ka mid ah ibnu bata raximah llah kitaabkiisa waxa weyaan alibana wuxuu leey baabu dikri dunuub alatii tasiru bisaaxibiha ilaa kufrin gayri khaarijin bihi can ilmila baab dhan buu caqiday oo uu guntay oo uu leeyahay dunuubta dunuubta qofka gaadhsiinaysa kufri aanu diinta kaga baxayn marka kufri aan diinta lagaga bixin inuu jira ayuu tilmaamay baabka dhexdiisa wuxuu ku sheegayaa saynu tilmaami doono kufriga aayaddaa ku soo arooray waman lam yaxkum bima anzla allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun markaasuu raacinayaa aahaarta saxaabada iyo salafkee tilmaamaysa kufriga aayaddaa lagu sheegay inaanu ahayn kufrigii ahaa qof mid qofka ku dhaca diinta ka raraaya oo qofku uu noqonayo mid gaaloobay alibana juska labaad sabxada toddoba boqol saddexiyo soddon waxaa aimadaa ka mida maxamed ibnu nasr almarwasi raximah llah kitaabkiisa tacdiimu qadri salah juska labaad safxada shan boqol iyo labaatan hadalkiisuna waraaqaha waa idinku qoray kadalika ibnu rajab raximah llah kitaabkiisa fatxulbaariga juska koowaad sabxada boqol soddon iyo toddoba markuu sharaxayo qowlka bukhaari uu yihi kufrun duuna kufr xadiidka yakfurna alcashiir ay kusoo aroortay wuxuu leeya walkufru qad yuطlaq wayuraadu bihi alkufru aladi laa yanqulu can ilmila mila kufraani alcashiir wanaxwi cinda iطlaaqi اlkufr waxaa dhici karta magaca kufriga in la sii daayo arrin kufri lagu sheego caqiido ama qowl ama camal iyadoon looga jeedin kufrigii diinta lagaga baxaayey sida kufraanu lcashiir dumarkiibuu rasuulu ku yidhi yakfurna haddaad xadiidkaa iska qaato aad tidhaha ka waran gabadh kastoo ninkeeda addeeci weyda khalaas waa gaalowday waa inaad ogaato kufriga xadiidka lagu sheegay inaanu hayn kii miladiiyo diinta lagaga baxaayey kadalika wuxuu yihi qad yaridu iطlaaqu lkufr uma yufasaru bikufrin gayri naaqilin can ilmila waxaa dhici karta in kalimatu lkufri nusuusta ay kusoo aroorto oo haddana lagu fasiro kufri aan diinta iyo milada aan lagaga baxaayn waxaa ka mid a saas oo kale aimada saa tilmaamtay ashinqiiti raximah llah adwaa lbayaanka juska labaad sabxada boqol iyo sideed markuu fasiraya aayaat lxukmi fi suurati lmaa'ida wuxuu odhanaya waqad qadamna ana alkufra wاlظulma wاlfisqa kuluha yuطlaqu cala almacsiyati bima duna alkufr wa cala alkufri almukhrij min almilati nafsi saddexdaa kelmadood alkufr iyo alظulm iyo alfisq mar waxaa loo isticmaaloo loogu yeedhaa arrin diinta lagaga baxo marna waxaa saddexdoodaba loo isticmaalaa arrin aan milada iyo diinta aan lagaga bixin dabeetana amhila iyo tusaalayaal ayuu u sheegay wa kadalika hay-atu kibaar alculamaa bayaankeeda waxaa kusoo arooray walaysa kulu maa wusifa bilkufri min qowlin aw ficlin yakunu kufran mukhrija min almila wax kastoo lagu sifeeyo shareecadu ay ku sifaysay inuu kufri yahay oo hadala ama ficila maaha macnaheedu kufrigaasi inuu yahay kufri milada iyo diinta lagaga baxo waxaa haddaba isweydiin leh haddii nusuusta ay ku soo aroorto in hadal uu yahay kufri ama ficilkaasi inuu kufri yahay kufrigaasi talo waa kee waxaynu ku xambaaraynaa kii weynaa diinta lagaga baxayey mise ka yare diinta aan lagaga bixin oo bimacna almacsiya ah ila labaduba inay jiraan imika garanna oo nusuustiina maqallay hadalkii culimadana maqallay mise waxaynu ku xambaaraynaa marbaka aynu jeclaano oo qofkaynu doonayno inaynu weydaarinana waxaa odhana akbarkii baa looga jeeda ka aynu doonayno inaynu waxoogayn u naxariisano waxa odhan asqarkii baa looga jeeda arrintaasi ma caqligeennay u noqonaysaa lafdulkufri markuu nusuusta ku soo arooro ma wuxuu xaqiiqo ku yahay kufriga akbarkaa oo kufriga asqarka majaas buu ku yahayoo ilaa qariino la helo bimacnaa looma leexin karo lama odhan karo waa kufrilasqar miya mise labadaba xaqiiquu ku yihi mise kufrilasqarkuu xaqiiqo ku yahayo in looga jeedo kufrulakbarkiibaa daliil iyo qariino u baahan waa masale aada iyo aada muhiim u ah ahlucilmiguna raxmat ullaahi calayhim masalada noocaasiya badanaaba waxaad moodaa inaanay u tacarudin oo aanay u banbixin fii kutub waxweyn almuctaqad laakiin inagu maanta waynu u baahanay oo inan markaa aayad deliishanaya wuxuu ku odhanaya arrintaasi waa kufri waayo aayaddanaa tusinaysa arrintaasi waa kufri oo xadiidkanaa tusinaya war horta mayla qirsan tahay waxaan diinta lagaga bixin in aayaadka iyo axaadiisba kufri ay ku sheegeen haa ayuu ku leeyahy dee waayo labadii waa kee wuxuu iska kaa odhanaya hadduu doono dee waa kufrul akbar oo maxaa u daliila inay akbar tahay bilo asqarkiiba iminka looga jeeda waxaa leeyahy masalada noocaasiya inta aan arkay waxaan arkay dhowr sheekh oo ka hadlay ibnu abilciz raximah llah shaarixu taxaawiya sharxu taxaawiya safxada saddex boqol iyo saddex iyo labaatan waxa uu ku keenayaa in shareecadu dunuubta qaarkood ay ku tilmaantay kufri inay ku sheegtay dunuubtaasina ay tahay mid la isku waafaqsan yahay inaan diinta lagaga bixin dabeetana waxa uu keenayaa masalada iminka aynu ka hadlaynoo ah waa yahaye haddii shareecadu dembi ay ku sheegto kufri ma kii weynaa diinta lagaga baxaya baa lagu xambaarayaa mise kii yaraa diinta aan lagaga baxayn markaasaa wuxuu keenayaa laba qowl qowlka koowaad waxa uu yahay qolooyinka yidhi iimaanku waa qowl iyo camal buu ka kooban yahy waanuu ziyaado waanuu nuqsaamaa waxay yidhaahdeen buu leeyahay kufriga nusuusta ku soo arooray waa kufri camaliya ee dunuubta qaarkood ay kufri ku sheegtay ee kufri ictiqaadi oo milada lagaga baxa ma aha qolooyinka murji'ada ah ee yidhi acmaashu iimaanka ka mid maaha iimaanku mana ziyaado mana nuqsaamo iyagu asal bay dejisteen bal hadda asalkaa u fiirsado waa asalka in badan oo dhalinyarta ka midii maanta ay ku dhaqmaan oo iyagu waxay dhahan haddaad kufriba aragto aayad lagu sheegay ama xadiid kii weynaa baa looga jeedaa bay yidhaahdeen haaulaa'i almurji'a ee acmaasha iimaanka ka saara ile iimaanku mana ziyaado mana nuqsaamo oo kii yaraa in looga jeedaa waa majaazo waxay u baahan tahay deliil in loo helo wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala walakin man qaala ina aliimaana qowl wacamal yaziidu wayanqus qaala huwa kufru camaliyun la اctiqaadi wاlkufru cindahu calaa maraatib kufru wاlkufru cindahum calaa maraatib kufru duna kufr kaaliimaani cinda waman qaala dhegayso waa taasi waman qaala ciddii tidhi waa murji'e ina aliimaana tasdiiq iimaanku waa tasdiiqa un walaa yadkhulu alcamalu fi musama aliimaan camalkuna iimaanka ka mid maaha wاlkufru huwa aljuxuud kufriguna waa juxuudka oo qura qolada tidhi walaa yaziidaani walaa yanqusaan kufri iyo iimaan mana ziyaadaan mana nuqsaamaan qaala huwa kufrun majaaziyun gayru xaqiiqi waxay dhahan dembiyada qaarkood oon diinta lagaga bixin haddii kufri lagu sheego waa majaaz id ilkufru alxaqiiqiyu huwa aladii yanqul can ilmilla kufriga xaqiiqigii waa ka millada iyo diinta lagaga baxo idan iyagoo asalkoodu wuu cad yahay waxa ay ku leeyihiin haddii nusuusta kufri lagu sheego waxaa asal ah oo xaqiiqadii ah in looga jeedo kii weynaa diinta lagaga baxayay haddaad tidhaa kii yaraa baa looga jeeda waa inaad daliilaad keento waadix weeye qowlkoodu waa qowl almurji'a oo yihi camalku iimaanka ka mid maaha mana ziyaado mana nuqsaamo haddaba balaa'imatu sunnana maxay yidhaahdeen imaam moxamed bnu cabdilwahaab raximah llahu tacaala waxa uu leeyahay man atlaqa shaaricu kufrahu bidunuub qofka dembi uu sameeye awgeed shareecadu ay kufri ku sheegto faraajixu fiihi qowlaan aqwaasha laga yidhi laba qowl baa u xoog badan axadumaa maa calayhi ljumhuur waa qowlka jumhuurtu ay ku tegeen oo ah annahu laa yakhruj min almilla waa waadix qowlkaas maxamed ibnu cabdilwahaab wuxuu leeyahy waxay jamaahiir lculamaa ku tegeen kufriga nusuusta ku soo arooray inuu yahay asal inay tahay inuu yahay kufrul asqar haddii qof muslimi dembi uu sameeye kufri lagu sheego waxaa u asala inuu yahay kufrul asqar oo lama odhan karo waa kufril akbar ilaa in la hele mooyaane daliil kaloo tusinaaya inay arrintani tahay kufrigii weynaa millada lagaga baxay qowlkaasi waa qowl ljumhuur buu leeyahy athaani qowlka labaad ee masalada ku sugan ee isna uu tilmaamay inuu raajix yahay waa alwaqfu waa in laga istaago waqfiga macnihiisu waa maxay macna waa inaan la odhan qaacide waa inaan laga dhigan in la yidhaahdo haddii kufriba nusuusta lagu sheego kii weynaabaa looga jeeda sidaasoo kale waa inaan qaacide laga dhigan in la yidhaahdo haddii kufri la sheegaba kii yaraabaa looga jeeda arrintaa khilaafkeeduna daliil bay u baahantah ee waa in laga tawaqufoo la yidhaahdo nusuustu kufri way itlaaqday oo mar waxay ku itlaaqday ku sheegtay waxaan diinta lagaga bixin marna waxay ku sheegtay wax diinta lagaga baxo marka haddii aayade ay soo aroorto arrin kufri ku sheegaysa ama xadiid uu soo arooro arrin kufri ku sheegaya kii weynaa weeyaana odhan mayno kii yaraa weeyaana odhan mayno ilaa aan helayno daliil ka looga jeedo inoo fasira waadix meedihi qowlkaasi qowlka labaad macnaa haddii kalimatulkufri ay ku soo aroorto fii aaya ama fii xadiid odhan mayno kii weynaabaa looga jeeda kii yaraabaa looga jeedaana odhan mayno ilaa aynu helayno daliil kale oo kelimatulkufrigan ka baxsan oo kelmaddanka looga jeedo inoo fasira daliilkaa kale muxuu noqon karaa aayad buu noqon karaa xadiid buu noqon karaa wuxuu noqon karaa kalaamu salaf oo qur-aanka maxaa lagu fasiraa bilqur'aan wa bisunna wa biaqwaali salaf aqwaali saxaaba ridwan ullahi caleyh ayaa lagu fasiraa kama qaala alimaamu axmed hadalkaasi wuxuu ku qoran yahy labadaasi qowl oo qowlka odhanaya kufrul asqarkii baa looga jeedaa oo kufrul akbar haddii lagu xambaarayo waa in daliil loo helo oo uu ku tilmaamay qowluljumhuur iyo qowlkaa odhanaya akbar baa looga jeedaana odhan mayno asqar baa looga jeedaana odhan mayno ilaa aan helayno daliil caddeeyo labada ka looga jeedo labadaa qowl buu tilmaamay inayin raajix markaasaa wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala wamaa siwaa haadayni alqowleyni hayru saxiix labadaa qowl wixii ka soo hadhaaba sax maaha qowl kale mar walba waxaa looga jeedaa kufrul akbar kufrul asqar in looga jeeda waa majaaz qowl kale tashdiid unbaa looga jeedaa iyo taqliid iyo dadka xumaantan in laga eriyo qowl kale kufru nicmaa looga jeedaa hadihi aqwaal kulaha inay hayru saxiix tahay buu tilmaamaya waxaad u noqotaa kitaabka la durar asaniya fi fataawa alaima najdiya juska tobnaad safxada boqol iyo lix iyo labaatan dabacadda waxa weeyaan shanaad waxaanay taallaa waxa weyaan maktabada maxad asunna halkaasi ayaad ka heli kartaa waxaa kaloo isna masaladan ka hadlay alimaam sulaymaan ibnu cabdillahi ibnu maxamed ibni cabdilwahaab kitaabkiiyo tayasiir casiiz alxamiid ee uu ku sharaxo kitaabu tawxiidka markuu sharaxaayo xadiidka rasuulku uhi man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu fima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed qofka u taga faaliye oo rumaysta waa ka kufriyey bu uhi xadiidku diintii lagu soo dejiyey nebi maxamed ahlucilmigu waa isku khilaafeen kufrigaa maxaa looga jeedaa ma kufriakbar baa looga jeedaa diintu ka baxa weeyaan macnuhu mise kufrulasqar baa looga jeedaayo dembi weyn oo xun buu sameeyey weeyaan macnuhu masaladaasi marka uu baxinayo wuxuu odhanayaa ee khilaafka uu soo naqliyo wa hal ilkufru fi hada lmawduuci kufrun duna kufr kufriga xadiidkan kusoo arooray ma kufrigii yaraabaa looga jeedaa aw yajibu tawaquf ama waxaynu asal ka dhiganaa inaynu idhaahno kufriga nusuusta kusoo arooray mar walba kii yaraabaa looga jeedaayo haddii kii weynaa lagu xambaari waa in daliil loo helo mise waxa waajiba inaynu ka tawaqufno oo aynaan midna ku xukumin ilaa aynu helayno daliil kaloo inoo caddeeya in kii weynaa looga jeedo ama kii yaraa in looga jeedo falaa yuqaalu yanqulu can ilmilla dakaruu fiiha riwaayatayni can axmed ha labadii qowle uu ku tilmaamay inay raajix yihiin sheekh maxamed ibn cabdilwahaab qowlkii odhanay mar walba kufrilasqar baa looga jeedaa ilaa la helo daliiltu sida in akbar kii looga jeedo iyo qowlkii odhanay waa laga tawaqufayaa ilaa la helo daliil caddaynaya ka looga jeedo wuxuu tilmaamay sulaymaan ibn cabdillahi ibn maxamed ibn cabdilwahaab inayin riwaayatayni can alimaami axmed raximah llahu tacaala kitaabka tayasiir alcasiiz alxamiid juska nacam safxada afar boqol iyo toban ayaa hadalkaasi waxa weeyaan uu ku qoray oo aan kasoo qoray marka masaladaasi ayaa darsigeena aynu ku gebagabaynaa waana masale waxa weeyaan aada iyo aad muhim u ah waxaana khulaasadu ay tahy labadaa qowl ayaa aimada ahlu sunnuhu ay tilmaameen waxaanad moodaa wallahu aclam qowlka raajixi inuu yahay in laga tawaqufo haddii nusuusta kufri ay sheegto oo akbarna aan lagu xambaarin asqarna aan lagu xambaarin ilaa la helayo daliil kale oo tilmaamaya kufriga looga jeedo masalada shabaabo ma fahamteen marka hore qaacidadiinu maxay ahayd qaacidad marka hore ku camalfali jirteen maxay ahayd kufriba haddii la sheegay in kii weynaa looga jeedo sooma ilaa la helayo daliil tusiya in asqarkii looga jeedo qowlkaana muxuu ku tilmaamay ibn abilciz alxanafi inuu yahay qowlka qolada yidhi camalku iimaanka ka mid maaha iimaanku mana ziyaado mana nuqsaamo iimaanku waa tasdiiq qura waa almurjia masale markaa taa xidhiir la leh oo kooban ayaan waxa weeyaan darsigaan kusoo gebagabaynaya masaladaasi waxay tahay sax miyuu yahay qowlka odrhanaaya haddii kufriga la geliyo alif iyo laab oo alkufru la yidhaahdo mar walba waxaa looga jeedaa kufrulakbarkii masaladaas adilada marka loo bandhigo sax miyay tahay mise sax maaha waxaa shakilaana masalada noocaasi inay yidhahdeen aimada qaarkood sida sheekhu lislaam ibnu taymiya wuxuu lehay alkufr almucaraf bial akbarkii baa looga jeeda taasina waxay tilmaamaysaa culimadu kufriga markay fasirayaan in akbar looga jeedo in asqar looga jeedo inay adilo kale iyo qaraa-in kale ay u eegaan oo qaraa-inta iminka in akbar looga jeedo in asqar looga jeedo lagu kala saari karo wuxuu ku darayaa sheikhulislaam ibnu taymiya in kufrigii kalimatu alkuf kalimatu kufr in alif iyo laam ay galaan oo alkufri waxa weeyaan la yidhaahdo waxaa kaloo arrintaasi ku waafaqay sheekhi hadeer hadalkiisa aynu akrinayna sulaymaan ibn cabdillaahi al shaykh saaxib tayasiir alcasiiz alxamiid bacd almashaayikh almutaahiriina saa waa ku waafaqeen waxaana shakilaana hadalka noocaasi daliil ma leha daliil ku cad ma leh daliil odhanaya ma jiro kufri haddii alif iyo laam la geliyo waa kii weynaa laakiin fatwadaa culimadaasi waxay ku dhisan tahay tatabuc iyo istiqraa nusuusta qaarkood bay eegeenoo waxay arkeen kufrigii oo alif iyo laam la geliyey oo nusuusta ku soo arooray iyadoo looga jeedo kii akbarka ah ee miladiiyo diinta lagaga baxayay dabeetana b can ariiqi tatabuc walistiqraa ayay qaacidada noocaasiya ay kula soo baxeen laakiin qowlka noocaasiya waxaa ishkaal gelinaya axaadiidta qaarkood oo si cad ay ugu soo aroortay kelmadda kufr iyadoo alif iyo laam uu ku jiro islamarkaana kufrigaasi uu yahay bilitifaaq kufrulasqarkii diinta aan lagaga baxayn wakadalika aathaar ka sugnaatay saxaabada oo ay isticmaaleen kelmadda kufr iyagoo ujeeda kufri aan milada lagaga baxahayn marka bal axaadiia waxa kamid aan idin maqashiyo axaadiia waxaa ka mid ah xadiidka warariya bukhaari min xadiid ibni cabaas xadiidkii ka warramaya qisadii dhex martay thaabit ibnu qays iyo gabadhiisii qisadii khulciga ku saabsanayd waxaa gabadhaasi ay tidhi iyadoo ka warramaysa sababta ninkeeda ay ku nacday ay leedahay layga furo walaakinii akrahu lkufra fi lislaam bay tii walaakinii akrahu waxaan nacayaa oon dhibsanayaa alkufra fi lislaam kufriga alif iyo laam uu ku jira ma aragta kufriga aan samaynayo ee aan ku sifoobayo islaamka dhexdiis macanaa anigoo muslimad ah waxaanay ujeedaa shaki la-aan yacni kufraan ulcashiir bay ujeedaa oo ninkaasi anigoon raalli ka ahayn oo necab haddaan la sii joogo layga furi waayo waxaan ka baqanay inaan kufraanuulcashiir ku dhaco xuquuqdiisi aan kasoo bixi waayo inay kufraanuulcashiir ujeedaana waa sida uu sheegay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga xadiidka markuu sharaxayo juska sagaalaad safxada afar boqol marka waxay isticmaashay kelmadii kufr iyadoo alif iyo laam uu ku jiro rasuulka hortiisa ayaanay ka tidhi iyadoo uga jeedo maxay kufraanuulcashiir oo kufriga akbarkaan uga jeedin hadday qaacido tahay kufriga alif iyo laam haddii uu galaba in kufr akbar looga jeedo rasuulku waa u sixi laha wuxuu odhan laha alifkiiyo laamka ka reeb kufrigaagu adigu waa kufraanulcashiiro kii akbarka ahaa maahe waxaa kaloo la mid a xadiidka ibnu xibaan uu warinaya can abi hurayra marfuucan wuxuu uhi rasuulku halaathun min alkufri billah shaqu ljuyuub wاnniyaaxa wاlطacnu fi nasab saddex waxay ka mid yihiin min alkufr alif iyo laam baa kufrigaa ku jira saddexdaas waa maxay waa saddex ahlu sunnuhu ay isku waafaqsan yihiin inaan miladiyo diinta lagaga bixin ta koowaad waa inuu qofku maryaha jeexjeexo marka musiiba ay ku dhaco sida musiibatulmowt oo kale dee gaalnimo maaha wa kadalika ta labaad waa anniyaax waa baroorti ta saddexaadna waa atacnu fi nasab xadiidkuna waa saxiix mawaaridu dham'aan lilcalaamati alalbani ka eeg juska koowaad safxada boqol iyo afar iyo toban marka rasuulku wuxuu isticmaalay kelimat lkufri oo u isticmaalay dunuubta qaarkood oo aan lagu gaaloobin taasina waxay burinaysaa qaacidadii odhanaysay haddii kufri la isticmaalo alif iyo laam la geliyey kii weynaabaa looga jeedaa amaa xagga aathaarta waxaa ka mid ah aharka warinaya nasaa-i fi lkubra fi sunan اlkubra wa cabdurazaq fi musanafi can ibni cabaas annahu qaal ibnu cabaas wuxu uhi isagoo ka hadlaaya ninku xaaskiisa xagga dambe inuu uga tago dalika alkufru buu yihi arrintaasi waa alkufru alif iyo laam buu geliyey waxaanaynu ogsoonnahay arrintaasi inay dembi tahay aan ahayn arrin diinta lagaga baxo aharkaana wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar raximah llah isnaaduhu qawiyun kitaabkiisa atalkhiis alxabiir juska saddexaad safxada boqol iyo koob iyo siddeetan iyadoo masaladaasi sidaasoo adiladu sida ay tusinayso qaacido odhanaysa kufri alif iyo laam haddii la geliyba kii weynaabaa looga jeeda aanay sax ahayn ayaa haddana waxaa dhacday dadka qaarkood qaacidada marjuuxa lafteeda inaanay fahmin oo ay u maleeyeen kufri iyo alkafir inay isku mid tahay oo waxay moodeen mar haddii la yidhi kufri haddii alif iyo laam ay gasho kii weynaabaa looga jeedaa kaafirna haddii alif iyo laam ay gasho in kii weynaa looga jeedaa bay ka intisaaceen oo ay kala soo baxeen arrinta noocaasi wuxuu ku tilmaamaya sheekh ibnu cuthaymiin inay ka mid tahay min suui ilfahm oo waxa uu leeyay raximah llah min suء الfhم أيضا qwl man نصب لشhيkh الإسلام بن تيمية أنه qاal إذا أطلق الكفر فإنma يuراad bه كفر أكبر مستdلا بhذا الqول على التكفير بآية فأuلئiكa هم الكافiرون مع أنه لyسa في الآية أن hذا هو الكفر waxa u leeyahy شheekhu فhن xumaanta waxaa ka mid a qowlka dadka qaarkood ay ku qowleen oo inay u نisbeeyeen ay u tiiriyeen shekh الإسلام بن تيمية hadda waa tii horena aynu u tilmaanay inay inuu yahay qowl lmurjia ayay qaar ibnu taymiya u tiiriyeen suu ilfahmi bay ka mid tahay buu yihi oo waxay yidhaahdeen sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi kufriga haddii la itlaaqo kii weynaa baa looga jeedaa waxaanay qowlka u xujaysteen buu leeyahy sheekhu fa ulaa'ika hum lkaafiruuna alkaafiruunada halkaa loogu lagu sheegay in looga jeedo kuwii diinta ka baxay aayaddana kuma jirta buu ihi alkufriya waxaa ku jira alkafiruun markaasaa sheekhu horta hadalka shekhulislaam ibnu taymiya siduu yahay saxdaa buu sheegaya wuxuu leey wa ama alqowl saxiix can shaykh اlislaam fahuwa tafriquhu raximah llah bayna alkufri اlmucaraf bal wa bayna kufrin munakaran faama alwaصfu fayaslux an naquul fiihi haulaai kafiruun aw haulaai alkafiruun binaءa calى ma اtasafuu bihi min alkufr aladi la yukhriju min almila farq bayna an yuusafa alficlu wa an yuusafa alfaacil hadalka ibnu taymiya maaha buu yidhi in kufri haddii la ilaaqo kii weynaa looga jeedo lakiin hadalka ibnu taymiya waxa weeye haddii kufri la sheego oo alif iyo laam la geliyo iyo haddii kufri la sheego o alif iyo laamta laga reebo oo isagoo nakira la sheego inay kala duwanta hadalkiisu waa sidaa ah waana hadalka aynu tilmaanay adilo badan oo khilaafsani inay jirto amaa wasfiga buu yihi wasfiga wasfiga halkan sheekhu muxuu uga jeedaa macnaa ism faacilkii oo kale iyo sifa mushabahadii wasfigu dee waa kaafiruun oo kale iyo waxa weyaan ism mafcuulkii iyo isagu qaacidada sheekhulislaam ibnu taymiya xataa marjuuxa soo geli maayo oo waxay noo banaan buu leeyahy sheekhu inaynu dhaahno haaulaai kaafiruun inagoo uga jeedna kufrigii weynaa ama kii yaraa waxaa kaloo inoo banaan inaynu dhaahno alkaafiruuna alf iyo laam aynu gelino inagoo uga jeedna waxay ku dhaceenay ku sifoobeen kufrigii camaliga ahe diinta aan lagaga baxayn marka waxaa farqi u dhaxeeya in ficilka la sifeeyo iyo in faacilka la sifeeyo marka qaacida shekh qaacidada shekhulislam ibnu taymiya waxay ku saabsan tahay ficilka oo alkufr ee kuma saabsana faacilka oo haddii alkaafiruuna la yidhaahdo hoos iman maysa qaacida shekhulislam ibnu taymiya bidaliili shekhulislaam ibnu taymiya laftiisa uu leeyahay alkaafiruunada aayaddan ku soo aroortay waxaa looga jeedaa kufri asqar diinta aan lagaga baxayn hadalkiisuna insha allahu tacaala waa inoo iman doonaa wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsal allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira waraaqaha markaan hadala ka akriyayo maktabatu nuur bay yaalin in lasoo sawirto weliba dersiga ka hor lasoo akriyo ayaan aad iyo aad u rajeynaya baaraka allahu fiikum wallahu aclam sal ala nabiyina